Magaalada Xarfo ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayay masjid cusub kaasi oo laga hirgeliyay xaafadda New Xarfo ee degmadaasi. Munaasabadda xarigga looga jarayo masjidkan ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka degmada, culimo uddiin, cuqaal iyo qeybaha kale ee bulshada. Maxamed Xaanshi iyo Cabdi Xasan oo ka mid ah guddiga dhismaha masjidkan ayaa si wadajir ah uga warbixiyay heerarka uu soo maray masjidkan.
masaajidkii waxa uu soo socdaba maanta waa inagaas dhex joognaa xarig korkiisii xoolo badanna waa ku baxeen lacag haddeer intaan u malaynahayo soddon iyo shan kun baan hubaa inay ka badan tahana waa rajaynayaa adigu wax afartan kun ka yar laakiin ku dhow waa kharashka ku baxay weeye labadaas qof baa waqfaday waa daahir maxamed xaashi iyo ubax oo isaga xaaskiisiiyo uu qabo haddii allaba idankeeda leeyahay masaajidkaas sidaasuu ahaa saasaanu ku soo wadnay maantana waa haddii waxay joogtaa xarig jarkiiyo waxaan idinku yeeray inaynu maanta xarigga ka jarno dhulkaan markii hore wuxuu ahaa labaatan shan iyo labaatan baan bixiyey markii masaajidku bilowdana wuxuu noqday sideed iyo labaatan sidaana iyo saddex iyo labaatan sidaas dhulka uu ku fadhiya masaajidku hadda waa intaa marxaamka baa saddexda dambe marxaamka lagu daray oo waxaa la yidhi shan iyo labaatan marxaamka hadduu ka go waan ugu yaraana socdo daydka madrasada iyo waxa dhan baa yaraanaya saddexda marxaamkaan ku daray booskaas marka masaajidku hadda ku fadhiyo macaa madaraso waa sideed iyo labaatan saddex iyo labaatana inta dhisan labaatan afar iyo labaatankaana waa dhulkaas dambe oo waxaa waxaa sheegay oo layidhi masaajidka u baahanoo qolyo horaan inta ka gaday baan ka soo celiyeedo haddee isaguna waa dhulkaa lasoo wareejiyey oo masaajidka iska leh Qaar ka mid ah culimadii kasoo qayb gashay daahfurka masjidka ayaa bogaadiyey.
Ee, waxaa kaloo mahad celinaynaa dadkii masaajidkan dhisay oo hadduu ilaahay idmo gabadha hadda ubax iyo wi- een, wiilka la yidhaha daahir maxamed xaashi iyo xaaskiisa ubax labadaba waxaan leenahay ilaahay agtii waxaad een, kaga doonaysaan kaga hela meeshaasaad u dhisateen adduunyo maydaan u dhisanin kufaankeed ee ilaahay agtii waxaad kaga rabtaan kaga hela Een, waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahad celinaynaa nuur maxamed faarax oo isaguna dhulkaas een, bixiyey ilaahay subxaana wa tacaala cid kasta oo ka qayb qaadatay oo dhulka bixisay madrasada dhistay suuliga qoday masaajidka dhistay dhulka gaday een, ilaahay subxaana wa tacaala miisaankooda xasanaadka ugu siyaadiyo Masjidkan oo laga hirgeliyay xaafadda New Xarfo ayaa waxaa baahi weyn u qabay bulshada xaafaddaasi kaasi oo ka qayb qaadan doono fidinta diinta Islaamka.